bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha falastiin horta wararkan wuu ka dhicisoobay oo iyagiiba asaaf garan waayeen sababta waxau ahaa baabuurkana inay weji hore ku dhuftaan kuwa ciidanka ahna biyaha badda kadaalay ka soo galaan makhaayadda baabuurkii waxaa arkay waardiye taagan maxaa la yidhahdaa hotelka hortiisa kuwaasay isaaf garan waayeen xabaday ku rideen wuu cararay qolo kaloo sabaabtarkii waardiyadiisuu ku cararay xabaday kusoo rideen isagoon soo gaarin meesha u socda horta kaligii qarxay qolo kuwii kale badda kasoo gelaay waxay u qaateen ninkina waajibkiisa gutay oo qarxay daaqay kasoo galeen brother gish saddex qofay ahaayeen ninkiina ma dhiman oo baabuurka waday isagoo nooloo caafimaad qabaan haynaa waa la daaweeyo ayaa faril yaroo wuxuu qabaa wax yaroo aasaas sii weyneen laakiin caafimaadkiisa kale waa fiican yahay meeshan waxaa ku dhimatay sagaal qof laba ay tahay ciidanka amniga afarta iyo laba iyo saddexdii isqarxisay oo meesha gashay iyo afar qofood oo kale sagaal qof ayaa ku dhimatay guudahaan hal qof aana ku dhaawacmay
taliyo khasaaruhu aada u yaraa waxay la doonayeen wax ka yaraa dhacay taliyo marar badan ayay liida weerar ku soo qaadeen al-shabaab maxaa al-shabaab u suuro geliya fulinta weeraradan soo noqnoqda haddii waxaa u suuro gelinaya liida meel waa horta marka koowaad meel badi laga imaanayo waayo badana inta habeenay ka bushaa mugdiina ayay ayayna tahay badda dadka waxaa loo qaadanayaa meel dadka hadda sheeta mashaga tagaan waaye oo dhalinyarada isugu tagaan oo dadka magaalada isugu tagaan oo aada moodeysa soomaaliya inay kusoo noqotay maxaa la yidhahdaa todobaatameyadii oo dadka habeenka maalin iyo habeen meesha waxaa waaye meel dadka ay dhooban yahay dadkaana hadda ummadda inay laayana rabaan hadda wax gooni ay leeyihin ma laha al-shabaabka waxay muujiyeen in ay meeshay rabaan iyo goortay rabaan ay weerar geysan karaan dowladdana weli ma muuqato inay awood u leedahay in ay ka hortegi karto oo weeraradan ay baajin karto marka ma la dhihi karaa ama ha noqoto xogaha sirdoonkoo liita ama ha noqoto awoodda ciidankaoo liidata dulduleelo xagga amniga ayaa dhinaca dowladda ka jira may lama dhihi karo sababtoo ah hadda waxaan umalaynayaa biliha lasoo dhaafay wax badan ayaa la fashiliyey baabuurkaan baabuur ka horreeyey oo qarxaaya waa kii la fashiliyey oo sinaay ku qarxaayay ciidamada nabadgelyada fashiliyeen kan xalay ciidamada nabadgelyada fashiliyeen warkana waa la hayay in weli mid mid labaadaa maqan oo xalay imaan lahaa oo kan markuu fashilma la waayey marka warkana waa la helaa laakiin adiga ruuxaadan war kugu soo celinayaayo qof raba inuu dhinto waxaad ka qaban karta ii sheeg waxaan wax ka qaban kartaa qof raba inuu sikaadhi inuu adiga ku dilo isaga noolaada rabo laakiin qofka in in inuu ku dilo inuu ku dilo inuu noolaadala aan rabin wax gooniha looga qaban karaa ma jiraan waa finomano cusub oo adduun kusoo kordhay waay n waxaa la sheegaa in ay jirto baahi loo qabo hay-ad ka hortagta argagixisada iyo xogaha sirdoonka in la wadaago gaar ahaana federaalka iyo maamulada heer gobol ma jiraan qaab aa ugu tala gasheen in aad maamulada gobolada kula wadaagtaan xogaha dhinaca ammaanka ah iyo dadka la doondoonayo intaba waa la wadaagnaa ayagaad wareysan kartaa wax alla wixii aan helno amba aan ka helno dad ajnabi amba annaga aan helno amba shacabka soomaalida hadda aada noola shaqeeyana siiyaan intaba waa gudbinaa waxaa la qariya mala anigana intoo kale noola soo gudbiyaa oo noola sheegaa marka sababta waa isdhaafsanaa nimanka la yidhahdo gobolada aadayn aadayn aadayna u shaqeeyaan xogta aan saabsaneyn laakiin qaar ka mid a mas-uuliyiinta amniga ee gobolada waxay sheegeen in dad mararka qaar ay dhacdo aadna ay u badan tahay in dad magaalo laga doondoonayo ay magaalo kale ku noolaadaan oo ay joogaan oo aan laga warhayn ama magaaladaas aanay ka warhaynin khatarta qofkan taasina ay tahay xog la-aan ama wadaagga xogta oo aada u liidata ma dhacdaa arrintaas way dhacdaa si fiican weli weli si oglay u dhacdaa sababtoo ah dadkeeni weli uma bisla inay inay inay qofkii nabadgelya xumo u arkaan sababta qaarkood waxay u aaminsan u hestaanba inuu ayaga la qabiil yahay oo walaalo yahay ay u aaminsan yihiin uma gaarsiinayan xataa dadka jooga meeshaas oo ammaanka qaabilsan u sheegi maayaan laakiin markay wax dhacada ayay wada qeyna ay leeyihiin saasuu ahaa shabaabna haddi magdooda waxaa waaye walaal male qabiil male cid ma laha mabda oo saasay ku socdaan anaga marka waxaan isku dhex wadnaa inaan inaan inaan qaylino markay wax dhacaan laakiin markay nala joogaan waa ilmaheeni waa gurigeenna joogaan xafiisyadeyna joogaan waa og yihiin way qarinayaan xisbiaabkayaan lagaa qasanin haddaan qabanay kadaba hordaayaan marka marar badan waxaa waa biseen la-aanta ka imaanaysa shacabka waay ee ma ahan dowladaha ama ama dowlad goboleedka ama dowladda federaalka intaba laakiin hadda wada shaqeynta waxaad moodaa inay aada usoo korortay afartii bil ama shantii bilo ugu dambeysay sababtoo ah wax badanaa la fashiliyey wax badanna waa la qabtay taliya waxaa jira warar sheegaya qaar ka mida dadka shala meesha joogana waa ay noo sheegeen in dadka markay carareen oo qarxi koobaad uu dhacay ilaalada safaaradda turkiga ay rasaas kusoo fureen dad rayid ah ma la ogaado khasaaraha ka dhashay rasaastaas ay fureen ilaalada safaaradda waxba kama jiraan beentooda way markaa sheegay safaarad ilaalada turkiga waxay xabadeeyeen baabuurka qarxay Aadan, baabuurka isqarxiyey ayaa markii hore hotel kamid a hotelada meesha ku yaalo waanan magaciisa sheegayn waardiyihiisa aan kagu dareemay waxbad ku riday wuu ka soo cararay nimankaana soo aaday nimankan check pointay joogeen karbuuray u daareen naday ku daareen naday ku daareen naga joog naga joog waa ka joogi waaye dhowr xabaday ku rideen wuu kala wareegay kabacdina wuu qaxay marka ma jirto wixii marka ka dambeeyena meesha nabadsugidda iyo booliska gacanta ciidamada amniga gacanta ku hayeen wax bada oo dambe oo ka dhacay male oo aan ahayn meesha dagaal ka socday xabad ka baxsan ma dhicin